duhur wanaagsan dhegaystayaal halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka maanta aan idiin hayno waxaa ugu waaweyn
doodii isqabqabsi ka dhex dhashay kulanka baarlamaanka soomaaliya ay ku lahaayeen xarunta villa hargeysa
gudoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo xilkii ku wareejiyey gudoomiyaha cusub sheekh aadan maxamed nuur madow
taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo gaaray bakool
munaasabad lagu taageerayay musharax madaxweyne dictor maxamuud daahir aweys ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho
hay-adda yariso foundation oo deeq lacageed ku wareejisay xarunta lagu daryeelo carruurta agoonta maamo ugaasaho ee ku taala magaalada muqdisho
dunida inteeda kale wararka aan kasoo tebin doonana waxaa ka mid a in ka badan toban qofood oo ku dhintay qarax ka dhacay masjid ku yaala dalka afghanistan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wacan oo wanaagsan waa sabti taariikhduna ku beegan tahay soddonka bisha abriil sannadah laba kun labaiyo labaatan intii aad maqasheen dulmarka warkayga duur ay ahaayeen anigoo juula shaakiriy abuukarday ayaa warkeediin akhrinayay markana kusoo dhawaada warkii oo intaasi ka faahfaahsan
baarlamaanka federaalk ee soomaaliya kulan uu ku lahaa maanta xarunta ku-meel gaarka ah ee villa hargeysa ee magaalada muqdisho waxaa hareeyay buuq iyo isqabqabsi xoog leh kadib markii ay baarlamaanka gudihiisa ay xaadireen xubnihii lagu soo kala doortay degmooyinka ceelwaq iyo garbaharey ee gobolka gadow xildhibaanadan labada dhinaca waxa ay sheegeen in midba midka kale uu haysto aqoonsiga iyo shahaadadii rasmiga ahayd taasina ay sababtay in xildhibaanada kale ee sida tooska looga soo doortay deegaan doorashooyinka kale ee dalka ay kasoo horjeestaan tallaabadan waxa ay sababtay in buuq iyo dood xoogle baarlamaanka u galo islamarkaana guddoonka golaha shacabka muddo uu ka maqnaa xarunta golaha maadaama golahu uu kacsanaa xildhibaanada qaar ka mid a waxa ay ku doodayeen in ay markaasi ammaanka ama mas-uuliyadda amni ee xarunta golaha shacabka ay ahayn mid laysku haleyn karo maadaama xildhibaano aan haysan kaarar sidoo kalena aan marin dhaarintii rasmiga ahaa ay golaha soo dhex fadhiisteen jubbaland garbaharey magacayga isaaq boorow xasan weyn waxaan ku socdaa sida ay ku fadhiyaan xildhibaanada qaranka sharafta leh oo hadda halkaa fadhiyo yaan anna ku fadhiyaa sabadii sebteembar baan ku fadhiyaa deegaan doorashada labaad ee garbahaari hadduu sharci jiro waa kaas taasaan ku soconnaa annaga wixii uu guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ku fadhiyo sanadii seteembar wada ogolka soomaaliya deegaan doorashada labaad garbahaarey taasaan ku fadhiya anigu wax doonoo lagu dahay male aan sharci ahayn oon kaa raysanin oon xildhibaanaha ay dhifooda lagu soo geliyo waa qaskii laga waday shantii sane u dambaysay baarlamankaan baarlamanka waa la badbaadiyey guddoomiyuhu leeyahay si sharciya loo doortay waxaan ku dhaaranay kitaabka jaamica waxaan waxaan ugu dhaaranay inaan ummadda soomaaliyeed badbaadiyo inta foodada waday afarta xabaana waa layska qabanayaa baarlamanka iyo iyo iyo iyo iyo sakuuradkiisa iyo xogayntiisa waxaan ka codsanaynaa dad aan sharci ahayn oon kaarar weynaan soo geliyin sakuuradkeenna iyo ammaankeenna ma seef ma aha
qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya isqaqabsiga ka jiray ayuu kaasi ahaa markane guddoomiyihii hore ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa xilka ku wareejiyey guddoomiyaha cusub ee dhowaan la doortay ee sheekh aadan madoobe waryahayaga cali aadan axmed ayaa warkan la diyaar ah
guddoomiyihii hore ee golaha shacabka mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa markaasi si rasmi ah xilka ugu wareejiyey gudoomiyaha golaha shacabka ee cusub sheekh aadan madoobe gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe ayaa fasax afar maalmooda siiyey xildhibaanada markaasi isaga oo sheegay in khilaafka taagan kuraasta gobolka gedo la xalin doono kooxo gaar ah lama socdo wixii annaga naga horeeyana shaqo kuma lihin wixii maanta ka bilowdo waxyaabaha yaryar ee jira cadaalad ayaan u xalin doonaa ayuu yidhi sheekh aadan madoobe buuq ayaa ka dhashay maanta golaha shacabka kadib markay gudaha usoo galeen xarunta golaha shacabka xildhibaanadii lagu soo doortay degmada garbaharey ee gobolka gedo gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa sheegay inay howl badan u taalo xildhibaanada lana xalin doono caqabadaha yaryar ee jira markii dib la iskugu soo laabto
taliyaha ciidanka xoogga dalka odawaay yuusuf raagi ayaa gaaray gobolka bakool ah ee koonfur galbeed ee soomaaliya halkaas oo uu ku booqanayo ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee xarumaha milatari ku leh gobolka bakool taliyaha socdaalkiisa waxaa ku helinaya saraakiil iyo taliyayaal ciidan oo ka tirsan xoogga dalka soomaaliya waxaana uu qeyb ka yahay socdaallo uu ku bixinayo deegaano badan oo ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya
markan haddaan eegno munaasabad lagu taare- lagu taageerayay musharax madaxweyne maxamuud daahir aweys ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho maxamed cabdiraxmaan maalin ayaa warkan faahfaahinaya munaasabadan oo ahayd mid ay bulshada soomaaliyeed ay ku taageerayeen musharax madaxweyne doctor maxamed daahir aweys ayaa waxa ay maanta ka qabsoontay hotel afreeg ee muqdisho munaasabadda oo ay soo buux dhaafiyeen waxgarad aqoon-yahano dhallinyaro haween iyo marti sharaf kale ayaa ugu horreyn waxaa hadal ka qaatay musharax madaxweyne doctor maxamed daahir aweys isagoona bulshadii soomaaliyeed hortooda ka sheegay waxyaabaha uu qaban doono haddii xilkan uu ku guulaysto sidoo kalena waxa uu ka sheekeeyey dowladnimadu waxa ay tahay waxyaalaha keenaya fashalka dowladnimada soomaalida qaybo ka mida waxaa ka mid a inaanan marna lahayn xulafo istraatiijiho duwaliya inaanan lahayn oo mar walba aan ahayn dad marba dhinac u yaaca gelinka horena taagan washington gelinka dambena taagan moscow gelinka dambena taagan gelinka maalinta ku xigtana meel kala taagan waxaa lagama maarmaana marka inaan fahamno sida manduumada caalamku u shaqayso oo maslaxada dadka iyagu meeshay ku jirto ka ummad ahaan iyo sida aan uga nabadgeli karna hardanka duwaligaa oo socda jihadii aan kaga badbaadi karno la taxaalufkeeda inaan xoogga saarno dowladda soomaaliyeed oo timaadaana ay xoogga saarto waa lagama maarmaan waxaa laga yaabaa waqti waqtiyada ka mid a in ummado waaweyn oo meelo deggana loo kaga sheekay jiro oo la dhihi jiray waa geelley dowladna ma noqon karaan waana maaragtay waana inay annagana hoos tagaan marar badan waa la sheegi jiray laakiin maanta dad badan oo soomaaliyeed oo wax bartay oo u hijrooday dhulalkii wax loo sheegi jiray ayay fursad waxay haystaan inay umamkii wax u sheegi karaan oo aan cid kale inta nooga sheekayso aan wax meel kale laga soo maleegay nala ku fuline annagoo aan initiative-kanaga ama maaragtay aasaaska waxa aan rabno inta gudubsanno aan ummadihii ku qancin karno waan ognahay oo qof kastoo bini aadam ahi wuxuu jecel yahay ubadkiisu noloshuu ku nool yahay mid ka fiican inay ku noolaadaan sidoo kale doctor maxamed daahir aweys isagoo sii hadlayay ayuu waxa uu fariin maangal ah waxa uu u jeediyey dowladda iyo al-shabaab oo dagaal kula jira dowladda soomaaliya tan kalena waxa weeyaan nimankan dhallinyarada ah oo shabaabka iyo dowladda soomaaliya oo iyada lafteedu iska daciifoon isku filnayn dagaalka u dhexeeya midda qabaa'ilka iyo iyo dowladnimadii ka dhalatay waxaa saldhig u noqonaya aqoonta iyo caqliga soomaaliyeed oo wada jira inay arrintaa xalliyaan
maxamed cabdiraxmaan maalin aada buu u mahadsan yahay hay-adda yarisow foundation ee loogu magac daray allah u naxariistee duqii hore ee magaalada muqdisho ee la dilay ayaa deeq lacageed waxa ay ku wareejisay xarunta lagu daryeelo caruurta agoonta ah ee maamo ogaasa foundation ee magaalada muqdisho maxamed iidle ayaa ka waramaya samafale saacidaad badan oo maatawmaciinaah ayuu ahaa inta uusan alla oofsan maxamed cabdiraxmaan yariisow ayaa kulan afur salaan iyo booqasho ah la qaatay carruurta ku jirta xarunta maamo ogaasa howlo qayri ah oo sannad walba uu qaban jiray allah u naxariistee aabbihiis marxuum injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayuu halkan ka wadaa curadka allah u naxariistee marxuum yariisow maxamed cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow oo isagu markaasi tan iyo geeridii aabbihii u guntaday in uu buuxiyo howlihii qayriga ahaa ee aabbihii uu ka wadi jiray ee dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ee muqdisho isagoo muujinaya in weli halkan ay ka socdaan howlihii caawinta iyo samafalidda ee horay looga bartay aabbihii sidoo kale maxamed cabdiraxmaan cumar yariisow ayaa maamo ogaasa oo gacanta ku haysa carruurtan waxa uu ku wareejiyey lacag qoyska injineer yariisow ay ugu talagaleen in lagu ciidsiiyo carruurtan maamo ogaaso ayaa ka mahad celisay garab istaagga qoyskii marxuum injineer yariisow ay weli la garab taagan yihiin xaruntan caawa habeen farxadeed caawa habeen maasha allah aan aada u faraxsannahay garabkeyga waxaa jooga wiilkeyga maxamed cabdiraxmaan yariisow maayarkeena hore allay raxma aadaan ugu faraxsanahay ilmaheyga waa u shirbeen waxay dhaheen ma dhuumanay dhaheen aabbihiis ma dhimana waa dhuuntay dhaheen ilaaha u naxariis subxaana qaadirka alxamdulilaah waa waxa qof kasta oo u rajeeyo oo uu dhaho ilaaha welad saalixa isii oo ii duceeyo maalintaan dhinto ee caawa waxaa waaye waxaa laga yaabila inaan xasuusanin laakiin waa u duceynay caawa wiilkayga waana afuriyey santarkii oo maama ugaaso rehabilitation center aan taaganahay oo maxeetood oo noo garta caawa inuu na afuriyo nalana maxeetood qaato waqti maxamed cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow oo hadlay ayaa sheegay in caawa oo ay tahay sagaal iyo labaatanka bisha barakaysan ee ramadaan la sameeyey hay-ad kheyri ah oo loogu magacdaray injineer yariisow foundation taas oo sii xoojin doonta howlihii caawinta ahaa ee marxuumka uu ka waday gudaha dalka caawa sharaf weyn ay tahay inaan waqti fiican la qaato ururtii cilmiya aqoontii maama ogaas foundation waxaa markii hore u mahadcelinayaa maama ogaasa oo casumaadka nuu fidise sidaan ka hore idin ballan qaatay aabalaa naxariis ma dimanin awuu duunte intii naf igu jirta waxaa idin ballan qaadaya inaan mar walba idin garab istaagi doono waxyaa laala idin tari karo insha allah taas waa ballantii ugu horeysa
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda ugu yaraan toban qof wax ka badan ayaa lasoo warinayaa inay ku geeriyoodeen qarax ka dhacay masjid ku yaala magaalada kaabul ee dalka afghanistan qarax xoogan ayaa waxaa uu ka dhacay masjid ku yaala galbeedka dalkaasi ee gaar ahaan magaalada kaabul inta lagu guli jiray salaada jimcaha waxaana ku geeriyooday toban qof halka labaatan qof in ka badan ah ee dhaawacyo kala duwan ay kasoo gaareen dadka muslimiinta ah ee kusugan dalka afghanistan oo halkaasi ku sugnaa masjidka ayaana rabbi caabudayay waxaana sidoo kale badankood ahaayeen dad shacab ah waxa ayna sidoo kale ka qaybgalayeen salaada u dambeysa ee ama jimcihii u dambeeyey ee bisha barakeysan ee ramadaan bismillaahi xabiib afhayeen ku-xigeenka ururka taalibaan ayaa waxa uu sheegay in qaraxa uu ahaa mid xoogan wuxuuna ka dhacay masjid ku yaala dalkaasi ee lagu magacaabo khaliifa agulgaljaan oo galbeedka dalkaasi ku yaala labadii duhurnimo dad fara badan ayaa halkaasi ku sugnaa waxayna ahayd jimcihii ugu dambeeyey ee bisha barakeysan ee ramadaan sidoo kale afhayeenku waxa uu sheegay in isagoo gurigiisa uu joogay markii qaraxa uu dhacaya laakiin qaraxa xooggiisa uu maqlay wuxuuna sidoo kale sheegay in dad fara badan ay ku dhaawacmeen uuna ka mid yahay walaalkiis qof kastaba uu oonayey waxaana dadka badankood jirkooda daboolay dhiig fara badan ayuu yiri walaalkeyna dhaawac ayaa soo gaaray ambaleesyo kala duwan ayaa u cararay goobta qarax uu ka dhacay ee masjidka halkaas oo dadka kasoo daabulayay iyagoona geenayay xarumaha caafimaad ee lagu dabeeyo qof ayaa la aaminsanyay oo isa soo miidaamiyey inuu isku qarxiyay masjidka dhexdiisa oo waxyaabaha qarxa isku soo xiray mid ka mid a dadka deegaanka oo ku sugnaa goobta masjidka ku dhex sugnaa oo wax dhibaato aysan gaarin ayaa waxa uu sheegay in qaraxa uu ahaa mid aada u xoogan wuxuuna burburiyey dhismaha masjidka oo dhan waxauna sidoo kale uu sheegay in qofkaasi isagu cagaha iyo gacmaha dhaabacya kasoo gaareen maxamed saabir ayaana lagu magacaabaa ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda in qaraxii ka dhexdhacay masjid ku yaala dalkaasi een afghanistan guud ahaan warkii door doornimadan kala socoteen raadiyaha dalsan waa naginta
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tala la hel